bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal duhurfaylaha ka dhowaada warkanta hornimo idaacadda raadiyaha bay dhagosiinhayta qodobada warkaananka doorka roon duhurnimadan walibaa kumad ahaa madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya xalay ku qayb galay leemasaarka golaha deegaanka degmada waajid oo dhowaan la dhasey ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo sameeyay guddiga amniga doorashooyinka dalka maxkamadda ciidamada qalabkooda oo shaacayday magaca qofkii ku dembeeyey dilkii sheekh cali dheere ciidanka danab oo howlgalyihii qorshaysan fuliya muwaadin soomaali muwaadiniin soomaaliyeed welibaa dadka kiyaala koonfur afrika lakhiriya amaraha kubahi maamulka puntland oo lagu fuliyay garoowe qaxooti horle weliba hadiiraha iyo deegaanada maamul goboleedka puntland xiisad ku teegan degmada buulo burday iyo faahfaahino lagu helaya akhbaaraadka bannaanka booliiska nigeria oo dili tumiya afar qof oo hubaysan iyo weliba weerar lakadili dad far badan oo kudhihi dalkaasi etoobiya duhurfayla dhegaystayaal waliba waa duhurnimaasnimaadu taariikhda waliba ka beegantaa labaatiyo kowka bili lixaad sanadka labada kun iyo labaatii kowka intaas waliba hayno qodobada warkaana duhurnimadan haanshoonka door kuronaya dhegaystayaal inas diyaariya qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan insha allah duhurfayla dhegaystayaal ka bilaawna warkaana duhurnimadan qodobkan ku horeeyay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafdi gareen xalay waliba ku qeybgalay elemasaarka golaha deegaanka degmada waajid oo dhowaan la dhasey munaasabada oo seheer sare lahan agaasimiye waliba saasaatan qeyb ku hayay wafdi madaxweynaha la deeri degmada waajid ayoon iska jaraan xildhibaano iyo wasiira madaxweynaha oo weliba khudbad dhinacyo weliba taawadaas ku jeediyey munaasabadaad iyo waliba kadambeyntii is sheegay in la iska furo doona wadada xiriiryaasha baydhabo iyo deegaanada wadooyinka deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed gaar ahaan gobolka boqool ee degmada waajid iyo baydhabo warbixin arrintaas ku saabsan maxamed barre hilowle iyo markaasi ninhaya
madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed cabdixasiis xasan maxamed lafti gareen neemaba usi sheegay in maamulka koonfur galbeed usu madaxda ku eeyey usuka guulaysadii indhasowg degmooyinka qaar golo deegaan madaxweynaha oo ku qeyb galay munaasabad lakacalay masaara iyo golaha deegaanka degmada waajid yemaba usi sheegay in ka maamul ahaan iyo qorshe ay hayaan iniyo golo deegaan andhisan dhammaan degmooyinka iyo deegaanada maamulka koonfur galbeed xafladan caleymasaarka maamulka golaha deegaanka degmada waajid oo waqti badan qaatay in la suubiyo aan qayb ka ahaado oon ku caleyma saarno xafladan quruxda badan oo reewaajid oo dhan ay kasoo qayb galeen sharafay ii tahay aada iyo aadaanan ugu faraxsana marka ugu horeyso waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo golaha deegaanka degmada waajid aan idhaaho hambaliyo hambaliyo mas-uuliyadda culus oo la idiin dhiibay oo degmada waajib idinkugu dhiibay oo inaad u gudataan sidii dadkii idiin dhiibtay idinkugu dhiibeen oo xor iyo xalaalna laydinku soo doortay ummadaas waxay inka filayso cadaaladda inay inka hesho ayaan rabaa inaa inkugu hambaliyo midda kaloo xigto wakti badanaa la qaatay madaxdii iyo wasiiradii iyo mas-uuliyiintii iga horreysay baa khudbadihii iyo muhiimaddii ay lahayd dhismaha golaha deegaanka ka sheekeeyey si gooni ah wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka iyo agaasimaha uga sheekeeyey nidaamka federaalisimka dowladda soomaaliya wax badan ay centralism ku shaqeynaysay hadda federal systemka abaa la qaatay taladii iyo soo jeedintii dadka reer koonfur galbeed konton iyo sagaalkii iyo konton iyo sideedii ay codsadeen soomaaliya inay federaal noqoto yaa maanta ilaahay suurtageliyay waarmay bawsafare iyo mas-uuliyiinta golaha deegaanka degmada waajid ee gobolka bokola iniyo si wanaagsan ka shaqeeyaan bulshadiyo si gaaran iyo diiradan saaran sugidda amniga golaha deegaanka degmada waajid waxaa warbixin fiican ka bixiyey agaasimaha sida ay u kala yihiin dhalinyaro iyo haween iyo nin weyninarba ay isugu jiraan qofka markuu golo deegaan noqdo waxa ugu horeeyo laga rabo waa wakiilkii shacabka degmada waajid waxa uu ka shaqeynhayo prioritigiisa kow waxaa la rabaa inay noqoto amniga degmada waajid waxay u baahan tahay amni waxay u baahan tahay horumar laakiin waxaa koowa amni inaanan kow laga dhigin noloshii aana laga dhigin nolosha waxaa ka horeeya amniga amnigoo la helin nolol lama helayo sidaas darteeda golaha deegaanka shaqada ugu horeysa oo laga rabo inay qabtaan iyo shirarkooda ugu horeeyo waxaan rabnaa inuu noqdo inay ka hadlaan amniga degmada iyo sidii degmada jidadkeeda laisugu furi lahaa oo baay iyo bakoolba ay isugu xiri lahayd degmada waajib waa degmada baay iyo bakoolba isku xirto xiriirka baay iyo bakool dhexdooda awaay sidaas darteed inay daydalada ku furan tahay xudurn oo xarunteeda ahna ay ku furan tahay ka rabnaa inka dambeyntii madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed cabdixasiis xasan maxamed laftigaran yemi bowse sheegay in maamulka koonfur galbeed usu sidoo kale qorsheeyahay inuusa furo wadada iskihiraasa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyo degmada waajid ee gobolka bokoola
waayahay ciidan mahadsanti maxmed barre ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa sameeyey qorshaha amniga doorashada dalka waxaana isagoo ku qeyb qaadan doonaan sugowka amniga doorashada guddiga iyo weliba markaas ka kooban yaha taliyayaasha booliiska xeer federaal heer dowlad goboleed iyo gobolka banaadir iyo taliyaha booliiska amisom welibana dhammaantii oo ku shaqeeyi doonana awaamirta ra-iisul wasaaraha xukuumadda xubnaha guddiga amniga iyo weliba markaasi oo qorsheeyahayno markaas saasaata unihigayana hanaanka amniga doorashooyinka dalka iyadoo sidoo kale iyo dejihayn qorshaha amniga goobaha ay markaasi ku dhihayeen doorashooyinka inta badan goobaha ay markaasi ku dhihayeen doorashooyinka dalka soomaaliya ayaa weliba la jeedi doona ciidamo boolis ee markaasi ku shal socdan dowladda federaaliga ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyad iyo booliska amisom warar dheeraadaya weliba ayaa ku baaheen akhyaaray koox hubaysan oo weliba halay gudaha degmada wadajir ee gobolka banaadir iyo ka dileen sarkaal ku tirsanaya ciidanka komandooska gorgor ee xoogga dalka soomaaliyeed dad iyo weliba markaasi oo ku warameyneen in sarkaalkii markaas toogashiyo ka dileen reer ku hubaysanay bastoolada xilliuusi kasii jeeday gurishayo kiyaala xaafad ku tirsan wadajir usoona handhamadi rasaas dhowre weliba laka dhawi jirshaysara sarkaalka la toogadiya weliba laka magacaaba jiray maxamed cali yarami islamarkaana weliba uuse ku mid ahay ciidanka kumaan godoska gorgor ee xooga dalka soomaaliya ee dalka turkiga laha ka tababariya raggii ku dambeeyey falkiya goobta si deg degeen ku baxsaday welibana sida caadada ahay tibahmeelasay diray ciidamo ku tirsan ahaan booliska dowladda federaalk ee soomaaliya u qaaday meydka marxuum maxamed cali welima jarwal wareexo kubahilaamaha amniga dowladda federaalk soomaaliya weliba oon ku hadlaayeen dilka xalay gudaha degmada wadajir ah ee gobolka banaadir lankajaysadii maxamed cali yarami oo ku tirsanaa ciidanka komandoska gorgora magaalada muqdisho ee caasimada dalkiya weliba xiliyada qaarshay oo ku dhihaayeen dilal qorshaysan oo ay markaasi jaysadaayen rag ka xubaysan bastoolada welibana inta badan falalkaasi dilalka ee sheegadaayeen mas-uuliyadda dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada dowladda federaaliga ee soomaaliya gaar ahaan hansada gaarka ee towbaran ee lankasow danab iyo weliba saacadihii laadhaaf iyo howlgaliyo shil duuniyo ka sameeyana deegaano ku tirsan gobolka shabeellada dhexe howlgalkii weliba ciidamada yosagaari aan ku fulinaantan dhexayta magaalada jowhar iyo weliba deegaanka biyo cadde saraakiil ku tirsan ciidanka danab iyo weliba sheegana in howlgalkii markaas ciidamadii oo ka dileen xubno ku tirsan dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana uu sahaaya howlgalka kollo ku sugaaya amniga wadada xiriiryaas magaalada jowhar iyo deegaanka biyo cadde sidoo kale saraakiil weliba intaasiyo kasii darana in howlgal joogna qada doonaahaanoo si joogta ee oon socdayan islamarkaana iyoon ka hortagaayeen weeraradiiyo markaasuun ku qoyaan dhanigaiyo al-shabaab howlgalkan iyo weliba usaakatoosaya xili dhowaan weerar qaraxa ka bilaawadiyo al-shabaab iyo ka qaadeen saldhigga ciidamadii iyo ka leeyeen deegaanka biyo cadde ee gobolka shabeellada dhexe weli warkii duhurnimo idaacadda raadi ah baydhabo yar ugunsaahaysan akhyaaray maxkamadda ciidamada qalabkeeda ee soomaaliya ayaa weliba geeg ku asniinta ee shaaciday magaca qofkii ku dambeeyey dilkii tumiyi todobadii bili shanaad labada kun iyo labaatanka lankajaysidee tuulada xerajaarleh ee weliba duleedka magaalada gaalkacya sheekh cali axmed faarax sheekh cali dheere oo hay maamulaha guud ee jaamacadda imaan nawowi ee gobolkaasi muduga xereeraali ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabkooda muumin xuseen cabdullah ayaa sheegay in guddiga saraakiil baariyaal ah oo ku socday xeer ilaalinta maxkamadda iyo c i d da landare deegaankuusi dilku ku dhihi islamarkaana iyo cadeymaha dilkiyo ka qoreen dad markhaatiyaal ah sidoo kale weliba uus sheegay in baaritaan kureed dilka marxuum sheekh cali axmed faarax sheekh cali dheere uusa ka cadaaday inuusa ku dambeeyey dable cabdixakiin cabdisalaan aadan oo ku tirsan saldhigga booliska gaalkacya waliba sidoo kale uu isjeegay xeeraaliili ku-xigeenka ciidamada qalabkooda ee soomaaliya muumin xuseen cabdulaahi inte dilkiyo markaas gacantiyo ka sii dhiyeen askari waayo galanyo ku siiyeen askariga eedeysanayaalka shalay kow ina saciid cabdi xidig iyo weliba ina baalbaal hanas oo dilka kureed dambaxsadii dhinaga degmada galdogob ee gobolka midooga inka dambeyntii hareeraali ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabkooda ee soomaaliya muumin xuseen cabdulaahi ee sheegay in guddiga baarista galdacwadeedkan markaasi hasaareen kow in hay-adaha amniga maamulada puntland iyo galmudug waa in qabadan eedeysanayaasha sare ku xusan iyadoo fuliyayeen amarka maxkamadda ciidamada qalabkooda lama haddii eedeysanayaalkiio markaas maxkamadda horkooye waayaan ama lahanqabana muddo lama bilood gudaasho ah in xafiiska herilaalinta maxkamadda ciidamada qalabkooda usan gudbi doona maxkamadda ciidamada qalabkooda galdacwadeedka eedeysanayaasha saasaatowna laku bilaabo doona dhugunsidowka kiisjo saasaatowna la xukumo doona iyagoo weliba maqaniyaale sade in sidoo kale guddiga markaasiyo hambahan in saraakiila booliska ee qeybta gobolka mudug iyo weliba xafiis kale dagaalanka argagixisadii markaasi sameeyeen waajib gudashalaan oo la xiriirta dhacdadan saasaatan ula qaadi doona tallaabo sharcig waafaqsan sida usad halkan dhake lama muwaadin oo weliba soomaaliyaan ay markaasi weliba la eedayay inay jebiyeen saadaha bandowga hamiinka ee weliba saaran dalkaasi koonfur africa weliba laga heli deegaano ku tirsan magaalada cape town ee dalkaasi booliska dhaqangelinta lanxil saari bandowga ee weliba howlgallada xaqiijiyeen sameeyeen roondooyinka xiliga hamiinka ee markaas inkaderi ganacsatada soomaaliyeed dukaamadii oo furanaa xiligaas haanaas oo weliba la heriya markii dembe madaxweynaha dalkaasi koonfur africa serial ramavosa ayaa markaas xori waa horay ganacsatada ajaaniibta weliba soomaalida ka jaran usafari inayo xidhan dhammaan goobaha ganacsi silan xakamay faafitaanka cudurka corona virus oo weliba swiinanka faafi dalkaasiya dadka hogaansam waaya ama mirka lahasaari ee bandowga iyo ganaaxa lacageed ama xarag maalmo qaabeed kooban ay wajaha doonaan walibana xalay la xiray lama muwaadin oo soomaaliya haanaas iyo furnayeen dukaamadiyo xiliga hamiinkay xiisad ku teegan degmada buulo burdiya weliba faahfaahino laku helahaya warkan waliba faahfaahiyey maxamed cabdiraxmaan cali xiisadun yaa waliba yeetaato dagaaloon dhexaytay ciidamada ammaanka ee degmada buuloburdi iyo maleeshiyaa deegaanka ee haanasoo ku dhirifeen regliiri toddobaadyo ka hor yaa waliba saldhigga booliska degmada buuloburti deeray maleeshiyaa deegaanka ee haanaso la sheegay in qaar ku mid a laqobaday waana lihiri wararkayaa waliba ayaa sheega in tumi afar ku mid a ragiyo weeraray saldhigga lihiri kureed markay kulun xalraadin ah lankuweeri iyo ona taaseytii oo ku caroodeen qaar ku mid ah maleeshiyaadka dadka deegaanka ah dadka nool degmada buuloburdi ee gobolka hiiraan yaa waliba ayaa sheegeen in maleeshiyaadka kudhirafeen regihirin oo iyo ciidamo fara badan iyo dhikeen mid kumid ee xaafadaha magaalada beledweyne qaar ku mid ee odayaalka degmada buuliburd ee gobolka hiiraan oo warbaahinta la hadlayaa sheegeen inay regilihiri iyo jeeyeen kureed markii la sheegay in la qanciyo hase yeeshee ballantii lunqubahi waliba iyo ankabaaqeena madaxda dowladda iyo aan dowlad goboleedka hirshabeelle inay arrintaasaytii oo farageliyaan haddii kalena waldhibaato ee meelasaytii ku dhiyaasayo oona mas-uuliyaddii qaadan doonaan maamulka degmada buuliburd ee gobolka hiiraan xiisudoon dhexaytay ciidamada ammaanka degmada buuliburdi iyo maleeshiyaad deegaanka ayaa waliba ayaa sii xoogeysatay kureed markay shalay degmada saytiyo deereen saraakiil ku tirsan maxkamadda ciidamada aanasoo la sheegay inayo meelasaytiyo anseedeen maxkamadaynta reegihiren
iida mahadsanta maxamed cabdiraxmaan weliba xalay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari hadeeray weliba lah ka dhawaayay saasaatow qaxootiya maniine oya u heliyaayeen dal soomaaliyeed hanaasoo weliba hakuroor ee colaado ku tegan dalkaasi yamana wasaaradda arrimaha gudaha maamul goboleedka puntland ayaa hadhowaaytay qaxootiga ee weliba warjaha kubahi laga sheegay in qaxootigan badinshooyin yamaniin balse ay la socdaan dad soomaaliyiin eh sidoo kale wasaaradda iyo weliba ay sheegtay in qaxootigan iyo direen ilaa iyo siyeetan qoys haanase weliba badan owlaad iyo weliba hanraab islamarkaana markab weliba ku qaaday dalka yeman lakashaane dekadda magaalada boosaaso ee gobolka bari dhowr jeer ayaa magaalada boosaaso ee gobolka bari waliba ka degatay qaxootiyiin yamaniin ee weliba dooniya wadan haanase weliba kuroori colaada ololeyhayd ama xiligan ku tegan magaalooyin ku tirsan dalkaasiya miila dhegeystayaal warkada hornamisan kula wansaahitaan waliba waa idaacadda raadi ah baydhabo ee magaalada baydhabo dowladii sweden yaa geedka la ridi kureed markii stefram loven uu sanaqdi ra-iisul wasaarihii ka horeeyay dalkaasi weliba waaya codka kalsoonida taasi oo weliba meenasheeye inuu is asila ama uuse ka dhawaaqa doorasho deg dega mooshinka codka kalsoonidii waliba laka ansaxiyey iyadoo ay weliba taageerayaal aqlabiyadda xildhibaano deereeyaan boqol siyeetiyo kow oo kumid eh saddex boqol afarti iyo sagaal ku tirsan ee weliba kursiga baarlamaanka mooshinkii weliba khamiistii diiwaangeliyey xisbiga midigta fog ee weliba sweden kureed markii lovre barty uuse taageeray dowladda weliba markaasi ka dhawaaqday inay qorshey haytan iuuse taageera mooshinka si uusa ashtaki weliba kamuuji mashaariica dowladda iyo kafifiyaasa xakameynta karada guryaha taasi weliba onkeeraan tallaabo laka weeraray hanaanka bulshada ee sweden xisbiga muxaafidka ee weliba ee dalkaasi weliba xisbiga christian democrat siyaa sidoo kale deg degan ka dhawaaqay iniyo taageeriniyo taageerayaan tallaabadan taasi oo weliba xaqiijiday aqlabiyadda madaxda etoobiya ayaa markaasi ka eedaya dagaal dagaalyahanada la mamnuucay weliba o l a weerarka laka dilay sarkaal oo weliba qof daafaha magaalada caasimadda aadis ababa ku toogaday dadka la dilay iyo weliba kumadha ee shaqaalaha dhismaha buundada degmada mayta oo weliba boqol kilomitran jarta caasimadda sida usabibishida inshaagay madaxa degmada waa diririsa waliba uusa intaas kasii daray mas-uulkan inuu markaasi dadka la dili usukumad ahaye qof abitaanka bunka weliba markaasi ka gadan jiray wadada xereerashe dagaalyahanada ayaa sheegeen shaqaalaha dhismaha buundadayn iyo markaasiyo rogan laakiin iyo markaasiyo wadan shaqada maadaamana maadaama use markaasi ku obsaday inuuse waayay shaqadii sidaasi weliba sheegay midkumada qaraabada dhibanayaasha dhacdooyinkan oo kale iyo dhacdooyinkan oo kale ee hano weliba ku cusub caasimadda dowladda federaalka etoobiya maadaama weli socda dagaal iyo kala jaran kooxaha ku dagaalamayeen galbeedka iyo weliba koonfurta gobolka oromada saraakiil ayaa sheegay inkastoo jiran walaaca lagu qaba oo weliba ka saabsan ammaanka haddana iyo ku sameey ahayn doorashada guud ee weliba dhiyahayta geeka osniinte guud ahaan dhegeystayaal waliba intaag gabgabayaane warkida hornimo aysan kula darartan idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo warkada hornimo waliba hasaarey maxda kudeerso maxamed cabdiraxmaan cali cabdulaahi salaad iyo sina dareysiyaay borowna farsameeyey intii warkan kulmada dhegeystayaal unreedan kulamaana waliba sina tabaana sidaasi oo maan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu diwaarkaan dhaafin waliba reedan kubagooda koranah iyo oo magaal iyo weliba qoraal ayin website-ka radio baydhabo dot com mahadsanidin